subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashada maamulka hirshabeelle ee siit ayaa shaaciyey koob iyo tobanka kursi ee golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sameynaysa baaris rasmi oo ku aadan duqeyn dowladda kenya ee ka geysanaysa qaar ka mid a gobollada dalka diga hirgelinta doorashada maamulka galmudug ayaa shaaciyey koob iyo labaatan kursi oo ka mid a golaha shacabka kaasi oo doorashadiisu dhowaan ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maamulka hirshabeelle ayaa gebi ahaanba ka mamnuucay garoomada diyaaradaha magaalooyinka jowhar iyo beledweyne inay kasoo degaan diyaarada sida hub inta ay socoto doorashooyinka dalka guddiga doorashada gobolada waqooyi ayaa shaaciyey liiska odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada saddex kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xoogaga al-shabaab ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo qof shacaba ku toogtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu diyaargaroobayo banaanbaxa ka dhanka madaxda dalka ayaa ka socota magaalada muqdisho shacabka muqdisho oo ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan dibadbaxyo dhowaan lagu wado inay ka dhacaan degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ciidamada dowladda ayaa saakay dhaqdhaaqyo ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay inaysan suuro weyn dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray doorashada dalka xogaga al-shabaab ayaa kusii dhowaanaya deegaano dhaca koonfurta galmudug waa koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug wararka dibadda subaxnimadkan simba idiin haysana waxaa ka mid ah booliiska jameekaha ayaa xabsiga u taxaabay xildhibaan hore oo looga shekisan yahay dilkii waa madaxweynihii hore ee dalka haiti iyo in ka badan laba boqol shan iyo labaatan qof oo ay ku jiraan ciidamo dowladeed oo lagu dilay rabshado ka dhacay kazakhistan
warka subax ee idaacadda simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee caynulcaafiya xarunta caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka ah taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay
waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanadka labaatan labaiyo labaatan kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyaga oo fidsan guddiga doorashooyinka maamulka galmudug ayaa shaaciyey koob iyo labaatanka kursi oo ka mid ah golaha shacabka kaasi oo dhowaan doorashadiisu lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa shaaciyey liiska koob iyo labaatan kursi oo ka tirsan golaha shacabka kuwaasoo la qaban doono doorashadooda islamarkaana la sheegay in doorashadooda si toos ay uga dhici doonto magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa lagu yidhi ku socota guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gudoomiyaha waa guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta soomaaliya xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ujeedo shaacinta koob iyo labaatan kursi doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya guddiga doorashada galmudug wuxuu shaacinayaa qabashada koob iyo labaatan kursi iyo doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya guddiga doorashada galmudug wuxuu gudagalayaa shaacidin waa shaacinta odayaasha iyo bulshada rayidka diiwaangelinta tababarada guddiga xurista ergada ee soo xulaya qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya koob iyo labaatanka kursi ayaa kale ah hob konton iyo saddex hob lixdan iyo afar hob toban iyo labo hob afartan iyo sagaal hob sagaashan iyo lix hob laba boqol afartan iyo sideed hob sideetan iyo kow hob boqol soddon iyo sagaal hob laba boqol waa hob labaatan iyo shan hob konton iyo shan hob boqol afartan iyo toddobo hob toddobo hob boqol soddon iyo toddobo hob boqol soddon iyo sideed hob afartan hob afartan iyo sideed hob toddobaatan iyo kow hob sideetan iyo sagaal hob konton iyo kow hob soddon iyo shan hob lixdan iyo kow ayay ahaayeen kursiga ama kursi ama kuraasta ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug koob iyo labaatankan kursi ayaa waxaa ku jira kuraas xilligan siyaasiyiin ay ku fadhiyaan mug weyn ku leh siyaasadda soomaaliya inkastoo qaarkood la doonaya in laga reebo saaxadda siyaasadda soomaaliya siiba xildhibaanada baarlamanka koob iyo tobanaad ee dalka soo bixi waa soo bixi raba islamarkaana la sheegay in xilligan guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ay isku howli lahaayeen qaabkii loo dardargelin lahaa habsami socodka doorashada golaha shacabka koob iyo labaatankan kursi ayaa ku jira xildhibaano daacad u ah ama xildhibaano xilligan ka mid a golaha shacabka islamarkaana ku fadhiya kuraasta qaarkoodna daacad oo villa soomaaliya halka qaarkoodna la sheegay in taageero u yihiin ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble si kastaba waxaa lagu wadaa in guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug ay soo shaaciyaan odayaasha iyo bulshada rayidka ee dooranaya guddiyada doorashada ee gu- waa guddoonka guddiyada doorashada ee maamulka galmudug iyadoo la sheegay in koob iyo labaatankan kursi ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee doorashadoodu dhowaan ay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa si weyn looga dareemaya u diyaargarowga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana la filayaa in markay dhammaadaan kuraastan kuraas kale si toosa loogu qabto magaalooyinka doorashada golaha shacabka siiba deegaanada ama maamulka galmudug magaalooyinka lagu dooranayo ah magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug iyo weliba magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa xusid mudan in horey ay u dhacday shan kursi oo ka mid a golaha shacabka islamarkaana deegan doorashadoodu ay tahay maamulka galmudug guddiga doorashada maamulka hirshabeelle iyo s- ee siit ayaa shaaciyey koob iyo toban kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan haya guddiga hirgelinta doorashooyinka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxay xalay ay soo saareen koo iyo tobanka kursi ee dhowaan lagu dooran doono magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ee ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qoraal ka soo baxay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle mudane axmed xasan diini ayaa waxaa lagu soo saaray ilaa iyo koo iyo toban kursi oo ka mid noqon doona kuraasta dowlad goboleedka hirshabeelle ka imaan doona ee ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qoraalkan oo loo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal sidoo kale la ogeysiiyey guddiga xalinta khilaafaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale loo diray xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu yiri ujeedo shaacinta koo iyo tobanka kursi ee doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabeelle waxa uu shaacinayaa qabashada koo iyo tobanka kursi oo ka midka ah kuraasta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee taala magaalo madaxda hirshabeelle ee jowhar kuraasta la shaaciyey ee koo iyo tobanka ah ayaa waxaa ka mid ah hob waa hob shan sidoo kale waxaa ka mid ah hob labaatan iyo afar hob soddon iyo saddex hob konton iyo labo iyo hob toddobaatan iyo hob siddeetan iyo siddeed hob sagaashan iyo toddobo hob sagaashan iyo siddeed hob boqol iyo lix hob laba boqol toban iyo shan iyo hob laba boqol iyo afartan laba kursi oo ka mid ahaa qorshaha in lagu soo daro ayaa dib loo dhigay waxaana kuraastan ku fadhiya wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi axmed nuur iyadoona la sheegay in qorshaha loo reebay kuraastaas ay qeyb ay ka tahay khilaaf ka taagan beelaha kuraastaas xaq u leh waxaana la sheegay in madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guulaabe xuseen uu haatan wado qorsho lagu xalinaya arrintaasi kuraasta l- xalay lasoo saaray ayaa afartii sane ayna soo dhaafnay ee koo iyo tobanka kursi waxaa ku fadhiyey hob boqol iyo shan waxaa- waa hob shan waxaa ku fadhiyey xildhibaan maxamed ceymoy sidoo kale hob labaatan iyo afar waxaa ku fadhiyey cabduqaadir carabi oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ka imaada hob soddon iyo saddex waxaa ku fadhiyey yuusuf ibraahim afrax sidoo kalena hob konton iyo labo waxaa ku fadhiyey farxiin maxamed dhaqane hob toddobaatan waxaa ku fadhiyey aadan cali xasan hob siddeetan iyo siddeed waxaa ku fadhisay xildhibaano dahabo suusow maxamuud halka hob sagaashan iyo toddoba oo sidoo kale sanadkan loolan adag la kulmi doono waxaa ku fadhiday in ka badan labaatan sano xildhibaan khadiijo maxamed diiriye halka hob sagaashan iyo sideed uu ku fadhiyey maxamuud maxamed jimcaale hob boqol iyo lixna waxaa ku fadhiday miino xasan maxamed hob toban iyo shan waxaa ku fadhiyay afartii sano ayna soo dhaafnay cali maxamed cumar halka boqol iyo afartan hob uu ku fadhiyey xildhibaan cabduqaadir cusuble oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah musharax u taagan xilka madaxweynaha d- madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuraasta harta ayaa la sheegay in doodooda dib laga soo xalin doono islamarkaana guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabeelle ay dhowaan ay shaacin doonaan hirshabeelle ayaa waxa ay noqotay maamulka keliya ee haatan sida rasmi u shaaciyey kuraasta koo iyo tobanka ah iyadoona maamul goboleedyada kale horaan u horey u qabteen doorashada kuraas ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maamulka hirshabeelle ayaa gebi ahaanba ka mamnuucay garoomada diyaaradaha magaalooyinka jowhar iyo beledweyne inay kasoo degaan diyaarado sida hub inta ay socoto doorashada guud ee dalka qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu yidhi ku socoto maareeyaha garoonka diyaaradaha jowhar ku socoto maareeyaha garoonka diyaaradaha beledweyne maareeyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde og taliska booliska garoomada kor ku xusan taliska hogaanka nabad sugidda garoomada kor ku xusan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ujeeda joojin hub daaburid dowlad goboleedka hirshabeelle u xil saaran inay ka shaqeyso xasiloonida deegaanada iyo badqabka bulshada islamarkaana ay hubiso amniga guud ee dowlad goboleedka si loo dardargeliyo doorasho daafuran oo ku dhisan wada ogol waxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ku wargelinaysaa hay-adaha ku socota warqadani laga bilaabo shan iyo tobanka janaayo sanadka labaatan labaiyo labaatan la joojiyey guud ahaan waxuba in laan laga soo dejin karin garoomada diyaaradaha magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ah goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka ee deegaanada maamulka hirshabeelle iyadoona lala xisaabtami doono cid kastoo u hogaansami weyso amarkani wasaaradda waxay faraysaa taliska hay-adda booliska iyo nabad sugidda ee garoomada ay shaqadooda si weefan ama si hufana u gutaan lana shaqeeyaan maarayaasha garoomada diyaarada ee kor lagu soo xusay oo ah magaalooyinka jowhar muqdisho iyo weliba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadalka ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka hirshabeelle ayaa kusoo aadaya iyadoo maamulka hirshabeelle ay si rasmi a u bilaabayso doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya iyadoona magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ay si rasmi a u martigelinayaan doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee deegaanada hirshabeelle waxaana maamulka hirshabeelle uu ka duulayaa in xildhibaanada iyo musharaxiinta xilligan u hanqaltaagaya kuraasta golaha shacabka ee taala magaalooyinkaasi inay la yimaadaan ciidan iyo hub islamarkaana isku daafacaan waxaana la sheegay in carqalad in laga cabsi qabo in la carqalad geliyo doorashooyin ka dhacaya magaalooyinka jowhar iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waatan wasaaradda amniga gudaha ku kaliftay in xilligan ay soo saarta awaamiir ku socota garoonka diyaaradaha magaalooyinka beledweyne jowhar iyo muqdisho oo kasoo kactimay inta badan diyaaradaha isugu goysha deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana xilligan wasaaradda amniga gudaha warqadda ay soo saarta uu dhaqangalaya waxay ka bilowda maanta islamarkaana la sheegay in si rasmi ah loo joojin doono in hub laga soo qaado magaalooyin ka tirsan gobolada dalka lagana soo dejiyo garoomada diyaaradaha magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka tirsan maamulka hirshabeelle guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa shaaciyey liiska odayaasha iyo bulshada rayidka ee dooranaya qaar ka mid ah ama saddex ka mid a kursi ama saddex ama ergada saddex kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya qoraal loo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal islamarkaana la ogeysiiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ujeedo shaacinta odayaasha bulshada rayidka ee soo xulaya ergada iyadoo la fila iyadoo la fulinayo habraaca doorashooyinka ee toddobiiyo tobankii sebtembar ee labaatan labaatan koob iyo toban waa kowdii oktoobar labaatan labaatan iyo weliba toddobiiyo labaatankii bishii may laba kun koob iyo labaatan koob iyo labaatankii agosto laba kun koob iyo labaatan iyo sagaalkii qodob oo soo saaray ra-iisul wasaaraha shantii bisha labiyo tobanaad laba kun koob iyo labaatan ila xiriiray daahfurnaanta doorashada golaha shacabka waxaan halkaasi kusoo gudbinaynaa odayaashia dhaqanka iyo weliba xubnaha bulshada rayidka ee soo xulaya ergada doorashooyinka kuraasta hoose kuraasta ayaa kale ah hob laba boqol iyo kow hob laba boqol koob iyo toban iyo hob laba boqol iyo sagaal magacyada odayaasha bulshada rayidka ee soo xulaya ila weliba xilalkooda diiriya geelle cali caaqil cabdulaahi cali aadan fadxade caaqil axmed ismaaciil ducaale faadumo cilmi jibriil iyo cabdirasaaq yuusuf ismaaciil ayay yihiin odayaashii iyo weliba bulshada rayidka ee soo xulaya kuraasta qaar ama ergada qaar ee saddex kursi oo kamid a golaha shacabka ee doorashadoodu ay tahay gobolada waqooyi ee somalilan islamarkaana doorashadoodu ay ka cadhaceyso magaalada muqdisho caasimada soomaaliya diiriye caaqil iyo weliba caaqil axmed ismaaciil ducaale ayaa ah odayaasha soo xulaya ergada halka faadumo iyo weliba cabdirasaaq ay yihiin bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya soo xulidda saddexda kursi ee ergadooyinkooda waxaana la filayaa in si rasmi a doorashada golaha shacabka ee deegaanada gobolada waqooyi somalilan ee fadhigoodu yahay muqdisho in rasmi si rasmi oo kaga bilaabato gobolka banaadir siiba magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gobolada waqooyi ee somalilan guddiga doorashooyinka ayaa waxaa inta badan dardagelinaya howlaha doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya siiba deegaan doorashadeeda ay tahay gobolada waqooyi ee somalilan inkastoo doorashada lagu qabanayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana hadda ay wadaan qorshayaal lagu dardargelinayo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya xoogaga al-shabaab ayaa sheegay in si buuxda ay ula wareegeen deegaano dhaca gobolka galgaduud iyagoo sheegay in xilligan ay ku sugan yihiin deegaanadaasi wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in mar kale ay al-shabaab kusii fidayaan deegaano dhaca gobolada dalka siiba gobolka galgaduud oo inta badan ay ku xoogan yihiin xoogaga al-shabaab shalay gelinkii dambe ayay ciidamada dagaal waa xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee qeybtooda gobolka galgaduud waxay si nabadgelya ula wareegeen tuulada maarso muunge oo hoos tagta deegaanka baxdo dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkayeen ciidamo aada u weysan oo gudaha usii galaya tuulada mana dhicin wax iskoorimaada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug iyo weliba dhinaca iyo weliba xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo la sheegay inay gudaha u galeen tuulada maarso muunge oo hoos tagta deegaanka baxdo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee hogaamineysa ciidamada inta badan ka howlgala deegaanada galmudug siiba gobolka galgaduud iyo saraakiishan deegaanka baxda oo aan la xiriirna ayaa sheegay in xilligan deegaanka ay ku sugan yihiin ciidamo dowladeed islamarkaana aysan jirin wax al-shabaab oo la wareegay islamarkaana waxa ay beeniyeen wararka sheegaya in xoogaga al-shabaab ay la wareegeen tuulada maarsamuunga oo hoostaga deegaanka baxdo dad qaarkood oo aan la xiriirna ayaa sheegay in al-shabaab shalay ay soo galeen magaalada islamarkaana ay bu- si buuxda ula wareegeen waxaana sheegeen in xilligan ay ku sugan yihiin duleedka deegaankaasi waxayna ah sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan in halkaasi uu ka qarxo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug oo garba iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo la sheegay inay usoo ruqaansadeen deegaano dhaca gobolka galgaduud dhinaca kale wararka ka imaanaya koonfurta gobolka mudug ayaa ima- ayaa tilmaamaya in xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay dhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug wasiil ayaa la sheegay in xilligan ay ku dhow yihiin dagaalyahanada al-shabaab islamarkaana kaabiga ugu hayaan ama ay ku hayaan waxaana laga cabsi qabaa in xilligan ay la wareegaan deegaankaasi maadaama aysan joogin deegaankaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka galmudug dad is abaabulo islamarkaana ku hubaysan qoryo noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin deegaanka islamarkaana ay doonayaan in deegaankaasi ay ka difaacdaan xubno ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in ay xilligan duulaan kusoo yihiin deegaanka islamarkaana odayaasha iyo dadka halkaasi kusugan la xidhiina ayaa inoo sheegay in deegaanka xilligan ay gacanta ku hayaan ciidamo si gaar ah isku abaabulo islamarkaana dad deegaanka waxayna sheegeen inaysan jirin ciidan si toosa xilligan u jooga deegaankaas waxaana laga cabsi qabaa in deegaankaasi weerar toosa ay kusoo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan ka dagaalama koonfurta gobolka mudug qamaqaabadii ugu dambeysay ee loogu diyaargaroobayo banaanbaxa ka dhanka madax sare oo ka tirsan dalka ayaa ka socota magaalada muqdisho xilli magaalada shacabka magaalada muqdisho loogu baaqay inay ka qeyb qaataan dib wadaxbaaxyo lagu- lagu wado inay ka dhacaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu dhigayo dibadbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigii usuu dhammaaday iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qatar zakariya nuur saajin gudoomiyaha dalada midooda musharaxiinta gobolada waqooyi oo la hadlay idaacadda simbi ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay inuu wado ama ay wadaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee lagu dhigayo banaanbaxa looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyagoo sheegay in lagu dhigi doono maalmaha soo aadan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taasoo saameyn karaa oo ay waxaa dhici karta in waktiga wakti cayiman oo laga soo wada qayb qaato dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dhan inaanu shaacino siaa jira soomaaliya oo dhan maagurulka banaadir xafid waa xaakimadii soomaaliya degmada madaxeeda dad gobolada kasoo jeeda soomaaliyeed oo dhan ayaa ay ay ka wada qayb qaatanayaan loo kala hari maayo gaara u koobnash banaanbaxan si laysula qayb qaato annaga laftigeeda dadka kasoo jeeda somaliland aan uga qayb qaadano loo balaadho loo dhammaado marka wakti waa waa loo baahnaa in wax kubedel sameeyo marka horumarin oo lagu samaynayo mooyaan iyo abaabul dadka la wacyigeliyo darteed unbaa dib ugu dhacday iyo odayaasha dhaqanka iyaga laftigooda fikirkaa soo jeediyey oo safka hore iyagu shucuurtooda ku muujin doonaa oo dadka shacabka la mid ah nagu hogaamin doona waa taas khudbadaas khudbada iska ciira isku qarin baa la yidhaahdaa oo isku qarin baa la yidhahdaa wax alaala wax laga fahmay wuxuu raw lahayna lama garanayn lamana fadhiyin ee shacabkuna way taa aragtaa kawada gudisan yihiin marka waxa weeyaan soomaali waxay ku mamaadaa jiintu jirka soo socday ka oliya marka si kastoo doorasho loo gelayo aamin ma laha ninka aamin ma laha jilada kacdo shacab baa lagaga soo saari karaa qori laga qaadan maayo saxaabadna la qaadan maayo dalkana ka
waxaa kale zakariya nuur saajin gudoomiyaha dalada midooda musharaxiinta gobolada waqooyi oo sii hadleeyey ayaa shacabka magaalada muqdisho siba gobolka banaadir waxaa ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guled qadar isagoo sheegay in maalmaha soo aadan si rasmi a uga dhacayo caasimada dalka walaalma inayna tegi karto madaxa meel ka sareyso kalkalki wasiirka amniga waa fasaxay dastuurkaan ogol marka cidina sharciga yihiin kuwaweyna wixii maayo wixii hadala yaa samaysanna waa afka baarika iyo warqad ogolaashiyaa iyo qodob dastuur iyo sharciga waafaqan in banaanbaxani waafaqsan yahay cid ka hor cidanka jidka taalima jirto banaanbaxu waa banaanbax asaamo halkudugiyo kelmado aan gacan ka hadal ahayn waa afaa laga hadlayaa shucuurta iyo doorarka ay ku xariran yihiin gudiyadu un baa lasoo bandhigayaa banaanbax waa ofasanka caalamka maaha banaanbax qabalaas wata maaha mid burbur wata maaha mid buuq wata maaha mid wax dhibaata ah shacabka uoolahaya maaha iyadoo maamulkii dowladda dhexe ismaandaafsan yihiin sidee banaanbax lagu qaban karaa wuu qabsoonaya waa cid ismaandaafsana ma jirto hadal doo laba xukmo laakiin ficil baa la xukmaa daaweynayeen doonaa muxriintaan doonbaysaan dar waxa weeye dhammaan shacabku ay u degtaagaan cilaamka rasmiga wada jirka ee loo dhan yahay ee bulshada soomaaliyeed eebkaan caasimada gobolada wixii ka iman karaya si yimaadaan laisku yimaado aan loo kala harin baa oo aan doonaya waan ku faa'iidiyo shacabka waxaan leeyahay walaalayaal ma ilaawan karno ma daawan karno markhaati kama noqon karno halkii dalka ugu sarreysay loogu ilmeeyey in qof iska xaaraana oo sharci daraa kaga jiro inuu leeyahay
hadalka sakariya nuur saajin ayaa kusoo aadaya xili maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu wado in ay ku kulmaan odayaal laba dhinaca kuwaas oo si buuxda u taageeraya in uu ka dhaco banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqhtigiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda soomaaliya islamarkaana daacadu ah villa soomaaliya waxaana xilligan magaalada muqdisho ka socota qabanqaabada iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee banaanbaxaasi iyadoo la sheegay in qaarkood odayaasha gobolka banaadir isku howlayaan qaabkii loo hakin lahaa islamarkaana loo laali lahaa sida udhici ama sida u dhici lahaa banaanbaxaasi waxaana la sheegay in maamulka gobolka banaadir xilligan uu ku adkeysanayo in magaalada muqdisho oo la daaladhacaysa amni darre xilligan lagu qabto banaanbax looga soo horjeedo madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sameyneysa baaris rasmi oo ku aadan duqeymo dowladda kenya ay ka geysaneysa qaar ka mida gobolada dalka cabdiraxmaan koronto ayaa mar kale faahfaahinta warkan eegaya
xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in baaritaano rasmi ah ay ku sameyn doonto weerarada la sheegay in lala beegsaday gaar ahaan duqeymaha shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom xarumaha ay ku leedahay gobolada jubbooyinka iyo gedo qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda ay haatan ay bilaabi doonto baaritaano la xiriira duqeymaha ciidamada kenya ay la beegsadaan shirkadaha waa shirkadda isgaarsiinta hormuud xarumaha ay ku leedahay gobolada jubbooyinka iyo gado wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay soo gaartay cabashada ku aadan in shirkadda isgaarsiinta hormuud xarumaha ay ku leedahay gobolada jubbooyinka gada in la duqeeyay islamarkaana khasaare hantiyadeed ee shirkadda ay soo gaartay waxaana soo gaartay in xarumo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom oo ku yaala gobolada jubbooyinka iyo gada la duqeeyey marka hore dowladda soomaaliya waxay ka xun tahay fal kasta oo wax lagu waxyeeleynayo muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeeneynaa shirkada waa shirkadaasi ganacsi waxyeelada kasoo gaartay oo ah mid soono noqotay waxaan xiriir toos ah la sameyn doonaa ciidamada amisom iyo saaxiibada kale ee dowladda soomaaliya ka caawinaya howlgallada amniga si aan ula wadaagno dareenkooda uguna ogaano sababtaa keentay in la duqeeyo xarumahaasi dowladda soomaaliya waxay baaris rasmi ay ku sameyn doontaa dhacdooyinka soono noqda ee lagu waxyeeleynaya shacabka soomaaliyeed ay ku mahadsan yihiin saaxiibada soomaaliya ka caawinaya amniga iyo sidii horumar ay soomaaliya u gaari lahayd ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliya arrintan ayaa imaaneysa iyadoo tan iyo markii ciidanka kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda africa amisom ay kusoo biireen howlgalka sanadkii labada kun iyo koo iyo tobankii ay bilaabeen duqeymo toos ay la beegsanayaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ee ku leedahay gobolada jubbooyinkai gada ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoona dhowr jeer oo hore la dilay shaqaale iyo madax ka tirsan shirkadda isgaarsiinta hormuud kadib markii duqeymo lala beegsaday xarumaha ay ku leedahay gobolada jubbooyinka iyo gado kenya ayaa weli waxwar aan kasoo saarin dhammaanba duqeymo mihira la beegsaday balse haatan waxaa muuqata in dowladda soomaaliya ay ka jawaabaysa arrintaas islamarkaana ay baaritaano rasmi ay ku sameyn doonto sawaha dhaliyey in la beegsado shirkadda
aada buu mahadsan yahay cabdiraxmaan kulanta codkiisa ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka anigoo anas maxamed soomana warka soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay ilyaas tacsiirka inana farsameynaya cidda warka iyagu seega wuxuu dib uga daalacan karaan barta internet-kan ku leenahay w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka iyo la jaanqaadka warka ee usbax